dowladda jabuuti ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday mashruuc ku kacaya balaayiin doolar oo lagu dhisayo warshad lagu sifeeyo gaaska dabiiciga ah ee dowladda etoobiya ka soo saarta gobolka shanaad ee soomaalida etoobiya kaasi oo loo dhoofin doono dalka shiinaha mashruucaas laga dhisayo deegaanka dameer joog ee jabuuti waxa uu awood u leeyahay inuu sifeeyo ilaa saddex milyan oo tan oo gaasa sanadkiiba waxaana mas-uuliyiintu sheegeen inay ka rajo qabaan inay saddex sano gudaheed ay ku gaadhsiiyaan ilaa toban milyan oo tan khadka telefoonka ee jabuuti ayaan ku waraystay wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ee jabuuti cali yacquub maxamuud sidaad ogtihiin etoobiya dee waa wadan ilaahay kheyraadka dabiiciga ku manaystay gobolka shanaad ee etoobiya waxaa laga helay gaaskani dabiiciga ayaa laga helay mar horaa laga helay dad badan oo isku dayeen maad aragtay inay soo saaraan gaaskaasi laakiinse shirkad la idhaahdo policy cel oo kasoo jeeda wadanka shiinaha oo shirkad madax banaana ayaa ku guulaysatay kolkaasi fikirkii maaragtay dowladda etoobiya ayaa noola timiday waxay doorteen gaaskaasi inuu jabuuti ka baxo oo dhuun la sameeyo kasoo qaada etoobiya oo halkan iminka dhagaxa u dhigay madaxweynuhu maalinta daweyd bishii maarsh saddexdeedii inuu ka baxo dekadaasi dameer joog oo dekado kaletiye maaragtay laga garab samayn doono ayuu gaaskaasi ka bixi doonaa intuuna bixin halkaasaa lagu sifeynayaa oo shirkad warshad maaragtay sifeysa gaaskaasi dabiiciga iyo halkaasi laga dhisayaa terminaalkii laga dhoofinayey mashruucaasi waa mashruuc aada weyn weeyaan oo ilaa afar bilyan oo dollara lacagta maraykanka inta badan xaggani maaragtay jabuuti iyay geli doontaa oo dhowr kaloo warshadoodna oo sida maaragtay warshadihii petrochemicalka ayaa ayaa laga samayn doonaa waaya kolkaasi mashruucaasi saddex waddan buu ka kooban yahay etoobiya jabuuti iyo shiinaha waaya marka muddo intee leeg baa lagu dhammaystirayaa mashruucan dameer joog laga dhisayo muxuuse yahay mashruucu ma warshad ba mise waa dhuuntaas oo la keenayo toos markabka u saareysa gaaska may mashruucu horta wuxuu ku dhamaanayaa laba sanadood maaragtay gudaheega ayuu ku dhamaanayaa labaiyo tobanka labada kun iyo siddeed tobanka madaxeygaba hawshii maad aragtay in la bilaabo ayaan filaynaa inta la dhoofin ee adduunka loo dhoofin gaaskaasi halkan jabuuti ayaa lagu sifeynayaa oo warshadii maadaragtay lagu sifeynayey yaa halkan laga sameynayaa marka waxaad wax yar ka hadashaa muhiimadda dhaqaale ee ugu jirta jabuuti iyo etoobiya ama labada wadanba horta etoobiya dee waxaan jeclahay kan su-aasha inaad weydiiseyne laakiinse iyada maanta shirkadaasi waxay fursad siisay inay etoobiya soo saari karto khayraadkeygii ay iib geyn karto jabuutina laba faa'idaa ugu jirta de horta dawladdu waxay keli doontaa waxa la dhaha royalties bay keli doontaayo dhun kastoo dee martaba lacagtaasaa laga qaadi doonaa to labaad bayna dhawaan dhagax dhagax dhigi doonaa shaqa abuur badanna way samayn doontaa labadan sanadood ee lagu dhisayo maaragtay warshadaas iyo dikadaa lagu dhisayo ilaa toddoba boqol oo qof ayaa ka shaqeynaya shaqadaasi markay bilaamatana si rasmi u bilaamatana dhowr kun oo maaragtay reer jabuutiya yaa u shaqa tegi doona imise kilomitir bay u jirtaa jabuuti meesha ay ka imanayso dhuuntan gaaska keenaysa waa sahalkee gobolka shanaad ee soomaalida etoobiya saasaan u gartay halkee weye meeshay ka imanayso waxay ka imanaysaa hilaalac meel la yidhaahdo iyo galuub meel la yidhahdo ka imanaysaa ilaa sideed boqol oo kilomitir ayay jabuuti u jirtaa waa gartay hadda ka hor inaad la socotaan in kale ma aqaani waxaa jiray labada kun iyo toddobadii oo kale jabhaddan o n lf la yidhaha kasoo horjeeda etoobiya in ay weerar ku qaaday meel shidaal laga qodayo shaqaale shayniisa ay joogeen dad badan ay ku dhinteen oo shiine ay ku jiraan iyo dad etoobiyaanaba marka markaas weerarkaas ay o n lf qaaday waxay ku doodayeen in gobolka ay ka dhacayaan tacadiyo sidaas darteedna arrimahan xuquuqda aadanaha dowladaha danaynaya inaysan shaqooyin ka qabanin gobolkaas iyagoon u jeedin xaaladda deegaanadaas marka idinku arrimahaas maxaad kala socotaan annaku wallahi waxaan kala socona ma jirta haba yaraatee waxaan kulatoon garanayaa anuma dhawydon tegay amnigu xaggaas aada buu adag yahay shaqadana si fiican bay u socotaa shirkadan chineska ee policisee la idhaahdo shaqada si fiican bay u wadaa ciidankuna aad buu ilaaliyaa ilaa intaa uu soo mari doono dhuuntaa soo mari doonto amniga aad baa loo adkeeyey wax dhibaataa ana kumanu arkin howlahaana waxaana badan oon ka ogahay habeenatay ma jirto waa gartay laakiin jabhadda o n l f oo kale hadda waxay soo saareen war saxaafadeed oo ay leeyihiin jabuuti waxaan uga digaynaa inay maaragtay gobolkaas xasarad baa ka socota tacadiyaa ka dhacaya in khayraadkii ka imanaya gobolka iyadoon lagala tashan si iyagu hadalka u dhigayaan dadkii deegaanka in jabuuti loo dhoofiyo dowladda etoobiyana ay halkaa ka dhoofiso khayraadkii gobolka iyadoo gobolkiina colaad ka socoto arrintaasoo kale walaac mayda ku haysaa hadalka horta iminkaan ka maqlaya anu hore maan maan maqal laakiinse waxaad ogaataa horta maaragtay in laba wadan oo madax banaan yaa maaragtay heshiis wada galay mashaariic kaloo badan ba etoobiya way naga dhexeeyaan waxaa dee in gaar ahaan maaragtay mashruucani in carabka lugaad keenay anu ma garanayo laakiinse uma malayo wax mushkilada inay keeni doonto uma malayo waa faa'iido usoo biirtay laba wadan shicibka laba wadan usoo biirtay labada wadan iyo shicibkeeduna waxaan filaynaa inay ka faa'iidaystaan howlaha noocaas oo kaleetia
kaas waxa uu ahaa wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee jabuuti cali yacquub maxamuud oo igu warramayay khadka telefoonka ee jabuuti dhinaca kalena ururka onlf ayaa cambaareeyey heshiiskan waxaanay war-saxaafadeeda ururka uu soo saaray lagu sheegay inay kasoo horjeedaan heshiiskaasi iyagoo sheegay in dadka soomaalida ah ee iska leh deegaanka laga soo saarayo gaaskaasi aan lagala tashan heshiiskan qeybna aanay ka ahayn isla haruun macruuf ayaa khadka taleefonka ee london waxa uu kala xiriiray xogayaha arrimaha dibadda olnf cabdiraxmaan mahdi
horta shilaalkaas meesha laga qodayo waa dhulka soomaalida ee ogaadan yahay waxaway jeexdin weeye oo ku yaalla koonfurta ogaden shilaalka dadki iska lahaan lagalama tashan muxuu ahaa lagamana talagelin heshiiskaasna kamid ma aha dagaal baana dhulka ka socda waxa weyn hadda ka horna waa tii ilaa sagaal shiinaysa ku dhinteen oo dagaalka cobalo oo ka dhacay tii lamid ka ahayd jabhaddu oo laf mowqifkeedu waxba iskama bedelin ilaa dadkaasi heshiis rasmi ay helaan oo ayagu taladooda ayagoo taladooda lagu soo saaro mooga cid kale ay soo saartay ma ogolaanayaan inta qof soomaalida ogaadanya nool yahayna yaalka waxa weyaan ay ku dagaalamayaan qiimo kasta u kacdo waa gartay laakiin gobolka laftigiisa dad soomaaliya jooga dowlad buu leeyahay dowladda etoobiya ayaa maaragtay maxaan ku yidhahda heshiiskan gashay dowladda jabuuti waxay leedahay laba dowladood oo madax banaan baa heshiiskan galay idinka laftigiina dowladda etoobiya wadaxaajood baad kula jirtaan maxaa dhib ay leedahay hadday laba dowladood heshiiskan galeen waxa weeyaan dowladda etoobiya annaga xaqeena no nooma ogolo namana siin dhulkana annagaa iskale namana matesho heshiis kastoy gasho dhulka ku saabsanna waa waa void annaga xaggeenna waana ku dagaalamayna waana goob dagaal wey adduunkana waa saas oo kale goobaha dagaalku ka dhacaya dadka shacabka iskale ayaa number one iskale because ayuu noloshooda saameynaya walaa muxuu ahaa dowladda jabuuti lama saameynayo waxa dhulkooda la gurayo la qodayo ay ku daadameen toxiga xoolahooda la qaadanayo intaasoo kuna la barakicinayo waa dadka soomaaliyeed dhulka ku nool marka anagu haddaan nahay waxaanu si cad u sheegaynaa inayna maselin waa gartay laakiin cabdiraxmaan gobolkan sidiisaba waxaa la yidhaha gobol aad u dib u dhacsan weeyaan waddooyin fara badan ma laha tasiilaad fara badan ma laha haddii hadda laga helay khayraad dabiiciya khayraadkaana gobolka iyo looga faa'iideynaya iyo dal kale etoobiyaba arrin lasoo dhoweeyey maysan ahayn jabuuti meelka adduunka ka fakirsan ama ka kulol ma jirto wakaa waa inay nool yihi waana dowlad weeye waana waa waa one tenth of ogaden weye soomaalidu shan dal bay degtaa waxay degtaa n f d bay degtaa waxay degtaa koonfurta soomaaliya waqooyiga soomaliya degtaa waxay degtaa jabuuti halkan ay degtaa qaybta soomaalida ugu barwaaqa badan ee afar afar webi leh ee shidaal leh ee dhulka xoolaha ugu badan africa leh fifteen percent of african livestock leh ee dhulka ugu dhadaaq badan leh wey dhulkaas siyaasada gumaysiga ee cadaadiska ee dil dibdika dib u dhigtay ilaa taa isbedeshana horumar lama gaar marka wax horumar ay noogu jirta malaha waa waxawe waana waxna lagu baabi'inayo wey ayadoo waxba aysan hadda iska karlaan hadday shidaal lagu heshana bes wey waa garta laakiin idinka laftigiina hadda dowladda etoobiya wadahadalaad kula jirteen in maxaan ku yidhahda aada heshiisaan waddanka wada maamulataan soo sax maaha arrintaasi maxaad horumarkii isugu xidhaysaan siyaasadda waayo annaga ay markay nogala tasha haddii annagu aan wada hadlayno qayb ka mida wey arrimaha khayraadka badda waa dhulka laga wada hadlaya taladaa hadda ay dawlada kula heshiinayaan oo ay muxuu ahaa tuban ku dhisayna leeyihin annaga tashigeeda kamid ma nihin deef waxaanan kamid ahayn ma aqbalayno waa garta ugu dambeyn haddaan kusiiya hadalka halkee bay marayaan wadahadaladii maxaa natiijo ilaa hadda kasoo bax laga gaaray ilaa ay hadda ayagaa hortaagan oo horumar inay sameeyaan wadahadaladaas ayagaa hortaagan oo marba geed ku wareegaya annaga oppositionkeenii iyo road mapkii kulli waan gudbinay laakiin ayagaa la kari la-yahay because waxa weeyaan ayaga runtii hadda lala hadla lama garanaya because ayaga waa farqa isu wadahaya maarata dowlad fiican oo etoobiya si toosa loola xaajido waan garan lanahay
kaasi waxa uu ahaa xogayaha arrimaha dibadda ee weynelef cabdiraxmaan mahdi oo isagoo ku sugan magaalada london khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf